kulanti wanaagsan dhegaystayaal soddonkii sano ee lasoo dhaafay carruur badan oo soomaali ah ayaa ku dhashay ama ku koray dalalka qurbaha gaar ahaan yurub iyo waqooyiga ameerika sida ay sheegeen khubarada af soomaaliga carruurtaasi in badan oo ka mid ah ayaa lumiyey luqadda hooyo qaarkood ayaa fahmi kara ama ku hadli kara balse waxaa aada u yar carruurta ama dhallinyarada qori karta akhri karta kuna hadli karta af soomaaliga arrintan ayaana lagu tilmaamay mid ka mid ah mushkiladaha haysta jiilasha soomaalida ee qurbaha iyo walwal weyn oo ay qabaan bulshooyinka soomaalida hase yeeshee waxaa sanadihii dhowaa kor usoo kacayay tirada khubarada luqadda soomaaliga ku takhasustay ee dadaalka ku bixinaya sida ay door uga ciyaari lahaayeen kor uqaadidda iyo tayeynta af soomaaliga ee jaaliyaadka soomaalida ee qurbaha dadkaasi waxaa ka mid ah nimco nuur oo soo saartay buugaag manhaj af soomaali ah oo fasallo kala duwan leh nimco oo ku nool dalka finland waxna ka dhigtay iskuullada wasaaradda waxbarashada finland ayaa marti igu ah qeybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha nimco waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee idaacadda voice of america aad iyo aadaa umahadsan tahay nuur waa dhowahay waana idin salaamayaa dhammaan adiga iyo bahda v o a waa kaa qaadnay waana mahadsan tahay mar kale nimco nuur goorma ayay kugu dhalatay in aad maaragta bilowdo buugaagtan afka soomaaliga ee aada ku qoreyso wadanka aada joogta ee finland wax qorista buugaagta markii horeet waxaa iiga horreeyey oon qori jiray blogyo maaragtay aan wax ku qori jiray kadib waxaan bilaabay inaan buugaag caadiya daabaco oo sheekooyin kadibna waxaan istusay in buugaagta sheekooyinka ay yihiin buugaag madadaalo laakiin bulshadeenna baahideeda ay tahay kuwa qurbaha jooga weliba buugaagay afkooda hooya ku bartaan inay helaan marka dhinacaanaan usoo diga rogtay oo waxaan ka gudbay buugaagta madadaalada ah iyo qisaska sheekooyinka
waa gartay marka goorma ayaa toos u bilowda marka inaad qorto afka hooyo ama luuqadda soomaaliga
tobankii sano u dambeysay hadda waktigan xaadirka ah buugaag waxaa jirto oo waxbarasho ilays af soomaali la dhaho oo wata interactive book dabcan qof ahaan weli kolley aniga ma arkin raadin aan samaynayna ma jirto qaab noocaasa in afka soomaaliga hore loogu sameeyey hore waxaa u jirta dowladda finland inay samaysay mar qeyb ka mid ah laakiin ma jirin macnaha wax qof ahaan uu u sameeyey oo soomaaliya marka hadda waxa aan qoray waxaa ka duwan waxa aan kusoo kordhiyey afka oo ah in buuggii oo buug ah isla asagii haddana interactive boog laga helo si ilmaha baahiyaha gaarkaa qabo oo maaragta ay ku adag tahay inay ama wax akhriyaan ama fadhiyaan waqti dheer ama wax qoraan ay u helaan waxbarasho fudud casri ah oy maaragta haqabtiri karo
nimco marka dhowaan waxaad soo saartay buug aada ugu magac dartay ilays af soomaali oo marka buuggaas noo faahfaahay iyo nuxurkiisa iyo waxyaabaha ku jira
waa mahadsan tahay nuur buuggaas ilays af soomaali wuxuu ka kooban yahay farbarashada oo bilowga ah galaaska koowaad iyo labaad saddexaad afraad shanaad iyo lixaad sida kale buuggaas wuxuu leeyahay qeyb interactive buog ah oo buugga waxa ku qoran oo suu u dhamaystiran yahay ay ilmaha u helayaan isagoo maqal iyo muuqaal ah wax kasta oo buuggaas ku jira hadday noqoto suugaanta heesaha sheekooyinka in casharada la akhriyo la qoro dhammaan ilmaha ay helayaan si gaara marka waxaan ugu talagalay caruurta soomaaliyeed oo baahiyaha gaarkaa qaba ama special needka loo yaqaano in ay helaan waxbarasho ay qeyb ka yihiin oo ay heli karaan fursad ay wax ku bartaan ama ay ku bartaan afkooda hooyo tusaale ilmaha haddii akhriskii iyo qoristii iyo maaragtay fadhigii uu culays ku yahay ama awooddaas aysan jirinin in si kale oo fudud oo casri ah uu uga qeyb noqon karo inuu barto afkiisii hooyo marka ilays af soomaali ma ah buug keliya laakiin waa manhaj isla socdo oo ah silsilad xiran isku xiran oo taxano ah isla markaasna wato maqal iyo muuqaal uu ilmaha casharka uga shaqaynayo qaab maaragtay digital system ah ku qoraayo meeshii ka akhrinayo ilaa inta uu ka fahmayo inta uu doono uu kusoo ceshceshan karo oo aan ahayn maaragtay wax uu ka daalayo ama uu caajis ku dareemayo waxaa ku jira cayaaro basal games waxaa ku jira memory games waxaa ku jira maxaan ku irahdaye sheekooyin heeso aad ba maaragtay wuxuu u yahay barnaamij aan dhihi karo faa'iido badanay u tahay carruurta soomaaliyeed oo qurbaha gaar ahaan kuwa baahiyaha gaarkaa qabo
waa gartay marka waxay sheegtay in uu yahay buug taxane ah oo manhaj soomaali buuxa ah marka ilaa intee ayuu gaari karaa marka kalaaskee ama fasalkee
waktigan xaadirka ah waxaa diyaarsan ilaa fasalka lixaad waxaa daabacan ilaa fasalka afraad sidoo kaleeta mustaqbalka dhow waxaan rajaynaynaa ilaa dugsiyada sare inaan u diyaarino ardayda barashada macnaha af soomaaliga oo ay u baranayaan qaab aqooneed aysan u baranayn qaab afeed waa gartay barnaamijka inta aan waday mawaadiic kala duwan oo luqadda iyo afka soomaaliga ah ayaan maaragtay kusoo qaatay laakiin waa markii ugu horreysay qof ku takhasusay luqadda soomaaliga oo manhaj diyaariyey aan barnaamijka ku hayo marka sharaf ayay noo tahay ma finland oo keliya ayaa ah dalalka yurub ee maaragtay luqadda soomaaliga iskuullada iyo jaamacadaha laga dhigo taas miyaana door ka ciyaaraysa buuggan in uu faafo
maya finland oo keliya ma aha sweden sida oo kaleeto iyadana waa waxay ka mid tahay waddamada maaragtay afafka hooyo lagu dhigo waddamo badan ayaa jira oo afka hooyo loo ogol yahay laakiin dowladda finland sida la og yahay waxay safka hore uga jirtaa ama kaalinta koowaad muddo dheer uga jirta waxbarashada caalamkao dhan inay hogaamiso qaybta waxbarashada hoose maaragtay ilaa dugsiyada sare dhexe hoose marka waxaan ka faa'iidaystay maadaama aan ahay macallin ka shaqeeya dalkan wasaaradda waxbarashada u shaqeeya waxaan ku dadaalay si aan dadkayga ugaga faa'iideyn karo meeshan aan ka shaqeeyo maxaan ka faa'iidi karnaa maxaan bulshadeyda maaragtay kula noqon karaa maxaan carruurta soomaaliyeed oo qurbaha ku nool aan inta aan meeshan joogo aan maaragtay ay ka dhaxli karaan aqoontayda iyo waaye aragnimada aan iskoolada finland ama waxbarashadeeda marka taasaa waxay igu qasabtay in aanan ku koobin keliya ardayda aan wax u dhigo balse aan usoo bandhigo carruurta soomaaliyeed oo caalamka ku nool oo dhan gaar ahaan carruurta qurbaha ku nool ilmaha dhallinyarada ah ama yaryar ee soomaalida ah ee ku koray dalalka qurbaha sidee ayay uga faa'iidaysan karaan buuggan waa su-aal aada u fiican dhowr siyaabooda iga faa'iidaysan karaan ilays af soomaali hadda wuxuu sameeyey online ischool oo macalimiin muddo konton sano ka badan afka maaragtay berayay ama macalimiin guud ahaa shahaadooyin ilaa doctors haysto waxbarashada ku qaatay marka ilays af soomaali faa'iidada ugu badan oo uu maaragtay leeyahay waxay tahay in carruurta yaryarna loo helayo waxbarasho ku habboon oo da'dooda ah kuwa dhallinyarada ah ay helayaan kalaasyo ay soo fadhiistaan oo macalinka si toosa casharada uu u siiyo ama kuwa heer jaamacadeed ah oo rabo inay afkii qaab aqooneed u bartaan oo dhismaha afka sida uu u dhisan yahay sida uu u taagan yahay iyagana macalimiin maaragta ku habboon baan haynaa si gaar ah carruurta aan rabinin in maaragta ay ay ama afkii uu aad ugu yaryahay afkoodiina raba inay bartaan iyagana fursad waxay u helayaan inay keligood wax isbari karaan oo casharadiio diyaar ah uu ku jiro websitekeena ilays af somali dot com
caqabadaha ugu waaweyn ee aad wajahday markii buugga aad diyaarinaysay maxaa ka mid ahaa nimco wallaahi buugga horta muddo lix sano ahaan maaragtay la rafanayay oo aan maaragtay dad fara badan oo ama finish ah ama soomaali ah aan marba maaragtay aragtidooda la wadaagayay laakiin caqabadda ugu badan waxay ahayd mid markii buugga layliga waayo ilays af soomaali ma aha buug akhris oo keliya wuxuu leeyahay buugga akhriska iyo buuggii layliga oo wada socdo oo maaragtay bogba boga kaleeto uu saameynayo oo ardayga marka uu soo akhriyo tusaale bogga labaatanaad buugga akhriska waa inuu aado bogga labaatanaad ama bogga kow iyo labaatanaad buugga shaqada uu layliga marka buuggaas shaqada sidii ardada aysan ugu daalinin ama aysan ugu dareemin boorin waa in mar walbaba aan keeno wax ka duwan boggii hore qaabka uga shaqeeyey marka farshaxankaas iyo xirfadahaas iyo maaragtay doorashooyinkaas ayaa waqti badan qaadatay iyo in laga fiiriyo dhinaca bedagojiga oo ah cunuga sidee ayuu maaragtay waxaan la baraayo gudbintan siduu u qaadan karaa in marka mar walbaba caqabada ugu weyn waxay ahayd inaan isku dheeli tirno si ilmaha baahiyaha gaarkaa qabo doorkooda uu muhiim u noqdo marka ay noqoto waxbarasho loo dhan yahay caqabadda marka waxaan dhihi karaa inay ahayd in diiradda si gaara loo saarayo mar walba carruurta baahiyaha gaarkaa qabo waa tahay khadka iigu jir nimco nuur waa mahadsan tahay dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo ugu horeyn waan salaamayaa dhammaan daadiyayaasha iyo dhegeystayaasha barnaamijkan aad kuwa qiimaha badan magacaygu waa qoyahan cabdimaalik binsaal cartan jooga magaalada caabudwaaq intaas kadib waxaan weydiin lahaa walaashay nimco nuur waxaan weydiin lahaa ma jiraa arday idinka yaabiyey oo yurub ku dhashay oo halkaas ku barbaaray oo aananba u baahnaynba inuu soomaali ku hadlo sababtoo ah waalidkii dhalay dartood oo ku barbaariyey luuqadda soomaaliga ma jiraa ardaygaas waana mahadsantiin dhammaantiin
waa mahadsan yahay walaalkaas caabud waa ka soo hadlay sidoo kale waan salaamayaa anigana ardaydu sida kuwa dalka hooyo jooga ay u leeyihiin maaragtay kala duwanaansho iyo qof walbaba uu joogo maaragtay hibe ilaahay siiye oo gaara ay jirto qaarkood waxaa laga yaabaa inay ku adag tahay afka uu ku adag yahay qaarkood waxaa laga yaabaa afka inuu maaragtay u fudud yahay qoyska dhexdiisaa laga yaabaa mid inuu af soomaaliga si fiican u yaqaano midna waxyar gaabis uu jiro laakiin waan dhihi karaa haa waxaa jira carruur ku dhashay fiinland oo bugaag carruureed qoro oo af soomaali ku qoro waxaa jira carruur fiinland ku dhashay oo oo isku daya inay af soomaaliga ku gabyaan marka way jiraan carruuro macnaha leh waxyaabo la dhihi karo runtii waa wax wax dheeri ah
wa waa tahay dhegaysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo
bismillaah magacaygu waa maxamed faarax waxaan joogaa magaalada boosaaso marwo nimco waxaan jeclahay inaan weydiiyo makuu muuqataa in bulshada soomaalida ay qurbaha dayaceen ku dadaalista afka soomaaliga gaar ahaan waalidiinta sideese loo sixi karaa arrintaasi
maxamed faarax waa mahadsan tahay walaal su-aashaada waa su-aal muhiim ah waan dhihi karnaa sida xaqiiqada ah waa run qaraar inta badan tiro yar ma ahane inta badan waalidiinta qurbaha jooga ee soomaaliyeed way dayaceen afka haba lasii kala ahaado oo waddamada looga hadlo afka ingiriiska ayaa u badan waddamada dadka soomaaliyeed ee carruurta xagga la tegay xataa genereeshinkii koowaad oo la tageen in af soomaaligii uu ama ka dhumay ama maaragta gabaabsi ku yahay qofkana marka uu afkiisa ka tago waxaa dhumaya wax kasta oo qofkaas ku xeernaan noloshiisa asal ahaan meeshuu kasoo jeeday marba waxaan tegey magaalada vienna dalka austria anigoo buugtan ilays af soomaali iyo ololahan afka hooyo wada waxyaabihii aadka iiga yaabiyey waxay ahayd qiso uu iiga sheekeeyey walaal communitiga soomaaliyeed oo meesha degan kuwooda maaragta mas-uuliyiinta ka ah marka wuxuu yidhi waddankan waxaa joogu yidhi turku ilaa iyo lix maaragtay jiil oo isdhalay ah ma jiruu yidhi qof turki ah oo awowgiisii shanaad lixaad uu ku dhashay vienna oo aan afkiisa aqoon marka laba sababood midda koowaad in macnaha turkiga uu yahay dal dhisan oo carruurta iyo dadka ay fursad u heli karaan inay dalkooda hooyo soo booqdaan laakiin taas keliya haddana ma ahan ee waxay tahay dadka turkida ah oo aad afkooda ugu dadaala marka wuxuu yidhi annagu waxaan ku dadaalnaa in carruurta afkooda hooyo aysan ka tegin mar hadday carruurta afkooda hooyo yaqaanaanuu yidhi uma baahna inay bannaanka u baxaan masaajidadeenuu yidhi iyo goobaheenna aan isugu nimaano dhammaan waxaan xoogga saarnaa inaan afka hooyo lagu ilaaliyo oo ay noqoto goob afka iyo dhaqanka lagu ilaaliyo taas marka waxay keentuu yidhi carruurteenna inaysan baahi badan u qabin inay bannaanka ay bulshada ka doontaan waayo halkaanay dadkooda ku haystaan waxay ilaalisuu yidhi marka in ay yaraato inaan carruurteenni aysan noqonin maaragtay gaangis xabsiyada aysan ku badnaanin lianna maba jirto baahi bulshadaas wax walba oga duwan ay ku raacaan laakiin wuxuu yidhi soomaalida waxaad xoogga saartaan buu yidhi qur-aankii iyo diintii halkiina xataa ka fiicnaada oo barta oo si wanaagsan macnaha u koro waxaa caqabad ku noqoto wixii uu bartay inuu bulshadiisa kula soo noqdo waayo maba jiro xiriir ka dhexeeya oo af ahaaneed marka waxaan dhihi karaa afka waa waxa koowaad oo qofka dhaqankiisa diintiisa hidihiisa u dhowra hadduu afka baxo waxaa imaanaysa qofkaas in wax badan oo noloshiisii iyo maaragta asal ahaan ka mid ahayd ay bixayso marka waalidiinta soomaaliyeed runtii waxaan dhihi karaa gaabis xun ayaa halkaas ka jiro marka loo fiiriyo wadamada kale tusaale yar waxaa jira iskool ka mida iskoollada aan ka dhiga af soomaaliga waxaa lagu bartaa afka maxaan ku raha jabaan waalidiinta jabaanka maalinta ay imaanayaan baarkinka goor horaan imaadaa saanan u waayin meel kasta isaga imaadaan waa jabaan oo aan dareemi karno inuu yahay waddan horumarsan caruurahooda ay suurtagal tahay sanad walba inay dalkooda dhowr jeer tagaan laakiin maxay diidayaan waalidkaas in ilmahoodii ay ka tagaan afkoodii si aysan dhalashadoodii isirkooda uga tegin marka soomaalida waxaan leeyahay qiyaas ahaantayda ama aragtidayda waa ku fashilanay ilaalinta afka hooyo mar haddii afka laga tagana waxaa laga tegaya waa soomaalinimadii ilmaheenana waxay baylaha u noqonayaan wax kasta oo noloshooda khatar ku ah amaba u keeni kara dhaawac qof ahaaneed horumar ahaaneed aqoonsi ahaaneed inuu isaga is aqoonsado inta badanna waxaa loo dhahaa identity crisa ku dhacay ama xabsiyada ay u galaan salka ayay ku haysaa iyadoo aan taas keliya ahayn laakiin waa qeyb ka mid a haddana mahadsanid waayahay haddii aan dib ugu soo laabto buugga ilays af soomaali waxyaabaha muhiimka u ah marka laga hadlayo buugga koowaad oo kale qaabku u qoran yahay haddii aad tusaale yar aad dhegeystayaasha ka siiso iyo sawirada aad soo qaadato oo kale
ilmaha marka horta wax la baraayo waxa fiican laba qayb in wax loo baro in wax u muuqda oo uu arki karo oo uu yaqaano wax lagu baro ama in wax asaga ku hara oo uu dhaho halkaan ka imaaday waxaasaa ka jira waxaasuu uga duwan yahay halka aan hadda joogo marka ilays af soomaali wax kasta oo ku jira waxaan ku maaragtay saleeyey dhaqanka soomaalida xataa maaragta noo xayawaanada ku jira waa kuwii dalkeenii meelo yaryar way jiraan oo maaragtay waxyaabahan kaleo internationalka oo eyga iyo wax lamida waa ku jiraan oo dalkiiba joogo laakiin waxaan ku dadaalay suugaanta inay noqoto suugaanta caruurta oo aan meelo badan ka bedelay oo meelihii dagaalka iyo cabsida iyo maaragtay waxyaabahan aan aan dhaqan ahaan moraal ahaan fiicnayn oo inta badan aan maaragtay ku samayno si indirecti ah maaragtay loo buunbuuniyo oo dawacada beenteeda iyo qiyaamadeeda oo kale bugaagta waa lagu buunbuuniyaa inaan diinka aan cakiskiisa sameeyo diinka oo maaragtay soomaalida markay sheegaysa ay u sheegaan midaan caqli badnayn ama dhiifoonayn inaan daacadnimadiisii buunbuuniyey heesihii maaragtay suugaanta caruurta sida nin yaroo nin weyn dilay maaragtay xasanoo xuseen dilay maaragtay aan wax ka bedelay oon ka dhigay nin yaroo nin weyn wada maaragtay xasanoo xuseen wada maaragtay dabagaala geel wada maaragtay in macnaha ilmihii wax la yaabla la tuso laakiin dilkii iyo maaragtay waxyaabihii aan fiicnayn inay waxbarashada ugu tagaan haddana waa wax kaloo iyadana maaragtay aan ka haraynin cunuga marka waxaan ku sameeyey waxaa la dhaho positive pedagogiga oo ama in qofka si positive uu u fekero ayaan xoogga saaray si ilmaha ay u helaan dhaqan haddana asluub haddana barbaarin toosan oo ama barbaarin togan mahadsanid
waayahay marka sidee ku heli karaan maaragta waalidiinta soomaalida ee raba inay ilmahooda af soomaaliga baraan ee qurbaha ku nool iyo xitaa kuwa waddanka jooga sidee ku heli karaan bugaagataas
waxay ku heli karaan waxaa jira hadda sidaan hadaa kuu sheegay inaan maaragta diyaarinay online galaasya ah marka ilays af somali dot com hadduu qofka ku qoro wuu helaya wuu usoo baxaya marka ilays af somali oo isku dhegan af soomaaligana waa shaqal dheer somali aan ahayn somali maaha macnaha qaab shaqal dheeray u qorantahay marka hadduu qof walba uu ku qorto googleka hore uga soo baxayo websiteken u arkaa halkaasuu iska diiwaan gelin karaa casharadana maaragtay uu soo dalban karaa xilliga ku habboon
waaya ugu dambeyntii ka macallim ahaan maxay kula tahay qaabka ugu wanaagsan ee loo horumarin karo af soomaaliga dhigaal ahaan iyo taya ahaan iyo tafaftar ahaanba af soomaaliga waxaan u malaynayaa taas waxay u baahan tahay dowlad inay maaragtay wax ka qabato oo shaksi ama hay-ad ama qof iyo laba waxba kama qaban karo waa in la helo nidaam dowladeed oo dhalinyaradaas burburka ku dhalatay aan helinin waxbarasho taya leh in loo sameeyo waxbarasho ku saabsan afkoodii hooyo dibhabeen loo sameeyo kobcin loo sameeyo tababarid loo sameeyo marka dhalinyarada waxaan isleeyahay eed male way dadaaleen walow maaragtay dadaalku xoogaa uu taxadar darro ka mid yahay ama ka muuqdo laakiin waxaa isdhigi karaa arrintaas waa arrin la rabo in dowladda ay ku darsato qorshayaasheeda mustaqbalka ah in afka maaragtay wax laga qabto dabcan hadda hay-addii maaragtay akademiyada afka iyo dhaqanka waa la sameeyey laakiin shaqo badan ayaa looga baahan yahay halkaas ma ma aaminsani wax sanad iyo laba maaragtay looga looga soo kaban karo laakiin waxaan aaminsanahay haddii la helo dowlad hirgelisa hadaf ah horumarinta afka iyo sixidda afka in wax laga qaban karo taasi waxa ay ahayd nimco nuur oo ah macalimad luqadda soomaaliga ka dhigta iskuullada dalka finland sidoo kalena ah qoraaga buugaagta manhajka af soomaaliga ee ilays af soomaali waxa ay marti igu ahayd barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhegaystayaasha barnaamijka igala qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo